بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo toddobiyo labaatanaad ee suuratu lancaam ilaahay waxau ihi tabaaraka wa tacaala lahum daaru salaami cinda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kaanuu yacmaluun allah waxau idhi lahum waxa kuwaa xaqa kuwaan toobaya u sugan waxay aayaddii ugu dambeysay ahayd qad fasalna alaayaati liqowmin yadakaruun waxaanu aayaadka u caddaynay qoom kuwaan toobayo wax ku qaadanaya lahum qowmkaa waan toobayay u noqonaysaa allah waxa uu idhi lahum qoladaa kuwaan toobaysa xaqa waxa ay leeyihiin oo u sugan daaru salaami badbaadada daarteeda daarta lagu nabadgelayo ayaa u sugan waa jannada ah daaru salaamna waxaa loo yidhi waa lisalaamatiha min kulli aafatin wa cayb waxay ka nabad gashay ceeb iyo nuqsaan oo dhan oo waa halkii badbaadada iyo hoygii nabadgelyada lahum waxay leeyihiin daaru salaam nabadgelyada daarteedii ayaa ay leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayaanay ku leeyihiin waalcindiyatu haahunaa bimacna asharaf wa rifcati alqadr waa saraynta iyo sharafta halka lagu casuumayo ee lagu karaamaynayaa waa ilaahay agtiisa cinda rabbihim fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir adduunka makhluuqaadku iyagoo iska daciifa ayaa maanta dee haddii lagu yidhaahdo madaxweynaha agtiisii baad ka casuuman tahay laga yaabaa inuu dhulku kula yaryaraado ama kula aada farxad dhulkuba uu ku qaadi waayo marka maxaad u malaynaysaa allaha boqorkii cidda uu casuumay allah waxau ihi lahum daaru salaami cinda rabbihim lahum waxay leeyihiin daaru salaam badbaadada iyo nabadgelyada daarteedii ayaa u sugnaatay waa jannada eh cinda rabbihim rabbigood agtiisaanay ugu sugnaatay wa huwa allana waliyuhum waa gargaarahooda arrinkooda tawaliya bimaa kaanuu bisababi maa shay sababtiisa ayaanu ilaahay weligood iyo gargaarahooda ku yahay kaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya macnaha camalkii wanaagsanaa ay samaynayeen sababtiisii ayaa ilaahay weligooda iyo naasirkooda iyo gargaarahooda ku noqday allah waxau ihi wayowma yaxshuruhum jamiica wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin xus oo dadka u sheeg maalinkaasoo yaxshuruhum ilaahay uu soo ururinayo makhluuqaadkii jiniya insiba jamiican xaal ay yihiin dhammaantood uu meel isugu keenayo qaa'ilan lahum isagoo alla ku leh usoo qadar qaa'ilan lahum isagoo rabbi uu ku odhanayo yaa macshara aljinni jinka ururkiisiiyow jamaacadii jinkow qad istakhartum waxaad badsateen min alinsi ay min idlaali alinsi insiga hallayntiisii aada hallaynayseen waa farabadiseen oo in badan baa ka baadiyayseen wa qaala awliyaa'uhum jinkii markaa juuqmay odhan laakiin waxaa hadlaya insigii ay halleeyeen wa qaala waxay yidhaahdeen markaa awliyaa'uhum ay awliyaau ljinni jinka asxaabtoodii ay waxa weeyaan xidhiidhka iyo xigtada isku ahaayeen waxay yidhaahdeen asxaabtaa jinka oo min al insi insigii ka mid ah insigii baa hadlayay jinkii ma hadal waxay awliyadoodii asxaabtoodii insigu ay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow istamtaca wuu ku raaxaystay bacdunaa badhkayo bibacdin badhka kale badhkaayo badhka kale ayuu ku raaxaystay wa balagnaa waanu gaadhnay ajalanaa muddadayadii waanu gaadhnay alladii muddadaasoo ajalta aada noo muddaysay lanaa annaka oo dee geeridii ama isa soo saaridii iyo bacdigii ah qaala waxa uu ku yidhi markaa rabbi annaaru haddaba naarta ayaa mahwaakum makaanu nagaadigiinna ah meesha aad ku nagaanaysaan ee gelaysaan waa naarta khaalidiina xaalo aad ku waaraysaan fiihaa naarta dhexdeeda ilaa maa shaaa allah ay ilaa man shaaa allah cidda alla uu doono mooyaane oo maadana waa bimacnaa man maada iyo mantuna way isma xaldegaan oo mid walba ta kale booskeeda way fadhiisataa marka waa man maanta ilaa maa shaaa allah ay ilaa man shaaa allah cidda alla uu doono mooyaane oo iyagu naarta hadday galaan aan ku waarayna laga soo saarayo waa ciddii iimaaniyo tawxiid ku dhimatay allah waxau idhi ina rabbaka rabbigaa nebi muxamedow xakiimun kii xikmad badan weeyi caliimun ee cilmi badan oo xukumkaana wuxuu ku gaadhay bixikmatihi wa cilmih ogaalkiisa iyo awooddiisa iyo xikmaddiisa baliiqee xeesha dheer ayuu xukumkaa ku gaadhay allah waxau ihi wakadalika nuwallii bacda alظaalimiina bacda bima kanuu yagsibuun wakadalik ay kamaa wallayna aljinna cala alins sidaa aanu jinkiiba insiga madax uga yeelay ee jinkii insiga uu madax ugu noqdu ugu talinayuu u qabsaday sidaasoo kale ayaanu walli aanu madax uga yeelaynaa bacda aldaalimiina daalimiinta barhkood bacdan barhka kale bimaa kaanuu bisababi maa shay sababtii ayaananu barhkoodba barhka kale madax ugaga dhigaynaa kaasoo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada macnaha macaasida iyo dunuubta ay samaynayaan sababteeda ayaanu daalimiinta iyaga madax isaga dhigaynaa barhkoodba barhka kale alla waxau idhi yaa macshara aljinni waal-ins yaa macshara aljinni jinka ururkiisiiyow ama jamaacadii iyo kooxdii jinkaay iyo walinsi wa macshara alinsi insiga ururkoodiiyow yacni jamaacadii insigow alam ya'tikum waa jamacii jinka iyo insi ow iyagaa loo wada baaqayaa iyagoo isku dhane allah waxa uu ku odhanayaa alam ya'tikum miyaanay idiin iman rusulun rusuli miyaanay idiin iman rusushaasoo minkum idinka idinka midihi miyaanay idiin iman rusushaasoo yaqusuuna idinka qisoonayaoo idiin sheegaya calaykum korkiinna aayaatii aayaadkayga idinku dul akhriyaya rusul aayaadkayga idinku dul akhridaa miyaanay idiin iman oo wayundiruunakum idinka digaa liqaa'a yowmikum maalinkiinna la kulankiisa haadaa ee kani ah miyaanay idiin iman rusul waxa weeyaan aayaadkaygan idiin akhrida maalinkan maanta ah ee qiyaamadanna idinka digtaa miyaanay idiin iman ayaa lagu odhanayaa qaaluu waxay odhanayaan shahidnaa waanu qiray calaa anfusinaa nafahayaga korkooda waxaanu ku qiroo ka markhaati kacnay inay rusulina soo gaadhay noo timid waqarathum waxa dagay oo lugooyey alxayaatu noloshii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd adduunyaa lugoysay wa shahiduu waxay ku markhaati kaceen calaa anfusihim nafahoodii waxa ay ku markhaati kaceen annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa gaalo ah naftoodiina waxay uga markhaati kaceen gaalo inay ahaayeen allah waxau idhi daalik ay irsaalu rusul sida jalaaleynku uu soo qadarayo daalika ay irsaalu rusuli rusushaa la soo diray ee ay ka markhaati kaceen risaaladoodii xaasilu maxduuf yahay waa mubtade khabarkiisuu maxduuf yahay daalik ay irsaalu rusul rusushaa soo diristeedu xaasilun waxa uu ku xasilay oy ku dhacday sidaasi an lam yakun rabbuka ay bian lam yakun inaanu ahaanin darteed bay saasi u dhacday rabbuka rabbiga aanu ahaanin nebi allow muhlika alquraa ay muhlika ahli lquraa magaalooyinka ehelkeeda deggan kii halaagaya rabbi inaanu ahayn bidulmin dulmina ku hagaagaya iyo shirki walxaal ayaanu halaagayn rabbiga ahluhaa ehelkeeduna haafiluuna ay moogan yihiin yacni risaalada rususha ay ka markhaati kaceen waxay ku xasishay waayo rabbigaa ma ahaa ninkii dad halaagaya ilaa uu rusul u diro marka maadaama aanu qaflad cidna ku halaagayn dee waxa weeyaan rususha ayuu diray alla waxau ihi walikullin mid wal oo kuwaa ka mida gaalada ah waxa u sugnaaday darajaatun darajooyin baa u sugan darajooyin cadaab oo kala sarreeyo kala adag darajooyinkaasoo mimaa camiluu ay min jazaa'i maa camiluu waxay sameeyeen abaalmarintiisii ka ahaaday oo siday jannadu darajaad kala sarreeye u tahay ayaa naartuna darakaad kala hooseeye u tahay oo waxaa loo kala hooseeyaa sida loo kala dembi iyo gaalnimo iyo xumaan badnaa oo gaaladu isku derajo maaha xagga cadaabka sida mu'miniintuba aanay isku derajo u ahayn xagga jannada alla waxau idhi wamaa rabbuk rabbigaa ma ahaanin nebi muxamedow bikaafilin kii moogan camaa yacmaluuna waxay samaynayaan rabbigaa ma moogana wa rabbuka rabbigaa alghaniyu waa ka makhluuqaadkiisa ka deeqtoomay ee hanigee hodanka ah durraxma ee naxariista u saaxiibka ah in yashaa hadduu doono allaah yudhibkum waa idin tagsiinayaa rabbigiin hadduu doono waa idin tagsiinayaa oo waa idin baabi'inayaa wayastakhlif waxaanuu idinku bedelanayaa min bacdikum ay min bacdi ihlaakikum halaagiinna dabadii maa yashaau man yashaa cidda uu doono ayuu idinku doorsanayaa kamaa ansha'akum siduu horeba idinka abuuray min duriyati qowmin qolo tafiirtoodu idinka abuuray qoladaasoo aakhariina kale sidii idinkaba dad kale uu idinka abuuray ayaa idinna intuu idin baabi'iyo kuwo kale uu adduunka u keeni oo macnaha waxaa loo jeedaa dee idinkaba awowyadiinnii iyo isirkiinnii aad ka abuuranteen way tegeen idinkaana ka dambeeyey idinkana sidaasoo kale inta laydin tegsiiyo ayaa kuwo kale ay idinka dambayn sida idinkuba kuwii hore aada uga dambayseen oo qoloba qolo ayay beddelaysaa oo jiilba jiil buu ka dambaynayaa alla waxau idhi innamaa tuucaduuna waxa laydin yaboohayo ama innamaa tuucaduuna waxa laydinku goodiyayo ee waciidka iyo ciqaabka ahi la'aatin waa kii iman doona waa imanayaa gooray noqotaba wamaa antum idinkuna maydaan ahaanin bimucjiziina kuwa ilaahay cajsi gelinaya maydaan ahaanin oo ilaahay cirka iyo dhulka midna kaga baxsan maysaane meel walba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idinkaga awood badan yahay qul waxaa tidhaha nebi allow yaa qowmi reetolkayow icmaluu camal fala calaa makaanatikum ay calaa xaalatikum wa ariiqatikum sidiinna aad tihiin xaaladiinna iyo dariiqadiinna ku camal fala innii caamilun aniguna waxaan ku camal falayaa ay calaa makaanatii anna dariiqadayda iyo diintayda iyo sidaa aan ku suganahaan ku camal falayaa fa sawfa taclamuuna wakhti dambaa ogaan doontaan man axadka takuunu ay u ahaanaysa lahu isaga caaqibatu daari daartan adduunyo cidhibteeda dambee wanaagsani cidda ay hantida u tahee u hadhaysa xilli dambaa ogaan doontaan macnaha adduunyadan cidhib wanaagga ka dambeeyo dee caaqibadii aakhiro ah innahu ina alamra washa'na xaalku waxa uu yahay laa yuflixu aldaalimuuna kuwa daalimiinta ahi marnaba inaanay liibaanayn oo guul aanay gaadhay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu aayaadkan ugu horeeye ku tilmaamay in dadka aayaadka ku waantoobaya ilaahay abaal wanaagsan uu siinayo abaalkooda wanaagsanna waxaa ka mid a dee lahum daaru salaami cinda rabbihim rabbigood agtiisa inay janno ku leeyihiin gargaarahooda arrinkooda gacanta ku hayaana alle inuu yahay subxaanah waxay ku muteenno uu yahay dee camalkii wanaagsanaa ay samaynayeen dabeed alla waxa uu xusay maalinka jinkii iyo insigii meel laysugu keenayo waxaa laynoo sawirayaa oo laynoo qaabaynayaa si aynu u garanno aynu u qiimayno goobtaa iyo dhacdadaas jinka iyo insiga maanta isku dambaabee isku logo-ay xaalkoodu sida uu noqon doono qiyaama ayaa laynoo sawirayaa waxaana laga cabirayaa wax dhacay oo qaala iyo yacni ficil maadaa laga cabirayaa culimmaduna waxay yidhaahdaan shayga dhiciddiisa la hubo maadi in laga cabiro wuxuu tusinayaa uu tilmaamayaa uun waa litaxaquqi lwuquuc dhiciddiisaa la hubaa walidaalika umuurta aakhire iyo qiyaamada inta badan maadi iyadoo laga cabirayaa darka saataa amrullah sidii waxay qiyaamadii dhacdayba marka maxaa maadi looga dhigay inuu dhacayaa la hubaa oon shaki lahayn marka alla waxa uu xusay maalinkaas uu jin iyo insi meel kusoo jamcinayo kuna odhanayo jinkiiow waxaad farabadiseen insigii inaad hadlaysaan intaa alla markuu yidhaahdo jinkii juuq ma odhanaya oo kuwii hadde halaagaba dadka u horseeday ah waxaanad moodaa inuu hadalkuba ku go-ay oo la ifxaamiyo xuja ka go'day laakiin waxaa hadlaya oo jawaabaya insigii insiga laftiisu ma doodayo ee wuxuu ku hadlayaa wax isdhuldhig iyo dabacsanaan iyo cudurdaar u muuqda oo ah ilaahayow waanu barhkayo barhka kale waanu isku raaxaysanoo dee waa dembaabnay muddadii aada noo muddaysana waa soo gaadhnay marka waa nooc isdhuldhig iyo calaacal ah laakiin xilliga ayaa ah xilli aan dee cataabka iyo calaacalku aanu waxba tarayn oo ilaahay wuxuu ugu jawaabayaa un annaaru mahwaakum sulaymaan aljamal futuuxaat ilaahiyaha waxa uu ku leeyahay lacala aliqtisaara calaa xikaayati kalaami adaalliina wahum alins duuna almudiliina wahum اljin liliidan biana almudiliina qad ufximuu bilmara falam yaqdiruu cala atakalumi asla waxa uu yihi waxa suurtagal ah oo laga yaabaa gaabsigan lagu gaabsaday uun hadalka kuwii lumay waa insiga eh ila iyagu waa kuwii lumay ee la haleeyey laakiinse aan lasoo hadal qaadin kuwii wax haleeyey waajinka hadalkoodii waxa suurowda macnihii muraadku inuu yahay in dadka la ogeysiiyo in kuwii wax lumiyey waajinka ee hadalkoodii u go-ay oo waxay ku hadlaan ay garan waayeen falam yaqdiruu cala takalumi aslan iyagu wax ay ku hadlaanba juuq iyo jabaqtoona way gabeen oo way hadli kari waayeen insiga laftoodiina dee wax xujo a may keenin laakiin waxay caddeeyeen uun in barhkoodu barhkii kale ku tamatucay siday ugu tamatuceen istamtaca bacdunaa bibacdin waxay culimmadu ku fasireen jinku wuxuu ugu tamatucay insiga waa taacadii la adeecay ilan insigii jinkii way adeeceen way magan galeen way caabudeen waxbay u qaleen waxay ka dhigteen madax jinka intaasaa mutco iyo raaxo ugu filan insiguna wuxuu ku tamatucay jinku dee inala awood maaho waa inaga duwan yihi waxyaabo badan baa loo fudaydiyo meelo aynaan gaari karin buu gaari karaa marka waxay sameeyeen insigii iyaga caabuday ee adeecay waxay u sahleen waxyaabihii shahawaadka ay doonayeen oo muxaramaadkii naftoodu ay doonaysay wax badan oo ka mid a ayaa jinkii usoo fudaydiyo u keenay marka jinku yacni adeeggaa uu samaynayay insiga ee xumaanta uu qurxinayey haddana uu fudaydinayey waxyaabaha qaarkood meelo fogfog uu uga keenayey waxyaabahaas ayaa insiguna ku tamatucay oo ku raaxaystay marka istamtaca bacdunaa bibacdin sidaas weeyi wa balagnaa ajalana aladii ajalta lana dee waa ajashoodii markay dhammaatay ama bacigii iyo soo soo saaridii dabeed waxaa loogu jawaabay annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha kulligiin waxa weeyaan hoygiinu waa naar ciyaadan biاllah ilaa maa shaa allah dhowr tafsiir ayaa ku jira laakiin sida raajixa ah tafsiirka ugu xooga badan ee imaamu lbagawina tafsiirkiisa uu ku rajaxay ahna riwaaya can ibni cabaas laga soo warinayo in maadan la yidhaah waa bimacnaa man ilaa maa shaa allah ay ilaa man shaa allah waxaana looga jeedaa ilaa maa shaa allah waa ciddii tawxiid ku dhimatay oo dadkan jinka iyo insiga isku tamatucay qaar baa dee macaasi iyo shahawaad mooye aan gaalo ahayn oo muslimiin ahaa marka ciddii iimaaniyo tawxiid ku dhimatay naarta haba galaan laakiin ku waari maaya ilaa maa shaa allah marka waxaa laga soo reebayaa ciddii tawxiid ku dhimatay ayaa naarta ku waarayn oo laga soo saaraya qad istakhartum min alins ilaahay waa tilmaamay oo walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin ibliis markii hore isagoon yacni malaynaya oo aanay weli dhicin ayaa wuxuu maleeyey ilmo nebi aadam badidooda inuu baadiyeynayo qaala fabicizatika la uqwiyannahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin waxau yidhi allahayow cizadaadaan ku dhaartaye ilmo nebi aadam dhammaantood waan hallayn oo waa lumin addoommadaada mukhlisiinta ah mooyaane markuu ibliis taa ku dhaaranayey waxay ahayd dannan minhu qabla wuquucihaa wuu malaynayey ee may dhicin laakiin malihiisii waa rumoobay oo intoodii badnayd waa baadiyeeyey ilaahay baa taa tilmaamo waxa uu yidhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannah ibliis malihiisii waa ku rumeeyey ilmo nebi aadam korkooda waa ka run sheegay wuxuu maleeyey oo hallaynta ah faatabacuuhu ilaa fariiqan min almu'miniin waa raaceen in yar oo mu'miniina mooyaane intoodii badnayd suuratu yaasiinna ilaahay waa ka ku tilmaamee yidhi walaqad adalla minkum jibilan kaiiraa waxa uu idinka lumiyey shaytaan khalqi fara badan ee afalam takuunuu tacqiluun miyaydaan caqli iyo garasho lahayn marka qad istakhartum min alinsi yacni in badan oo insigii ka mid a ayay halleeyeen oo lumiyeen waxa weeyaan shayaadiinta iyo jinkaas وkذلika نuwlي bعض الظاalimiina bعضa bma kanuu yksibuun hadihi الآaية waxay u baahan tahay inaynu waxoogaa isdul taagna sababtuna waxay tahay waxay ka waramaysaa oy ku rumoobaysaa waaqaca muslimiinta maanta ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay in sunadiisu ay ku dareertay daalimiinta inuu daalimiin madax uga dhigo daalimiinta inuu daalimiinun madax uga dhigayo oo aanay suurtagal ahayn dad daalimiin oo dembaabay oo faasidiin oo xun inaanu dad saalixiin oo awliyaa dusha kaga keenin ee mujtamaca xun madax xunuun bay ilaahay ku sallidaya oo ku karbaashaya marka arrinta muhiimkii waxa ay tahay ee dadku in badan aanay fahmin madaxda in badan la hadal hayo madaxdii baa xumaatay madaxdii baa sin sidan ah halkay ka dhalanaysaa oo sabab iyo asaas u ah in ummadda lagu imtixaamo madax xun waxa asal iyo asaas u ah mujtamaca xun madaxdu cirka kama soo dhacdo dhulkana kama soo baxdo mujtamacan unbay ka mid yihiin oo ay ka soo dhex baxaan waxa sunnada ilaahay ku dareertay oo aan bedelmayn walan tajida lisunnati illaahi tabdiila haddii mujtamacu hagaaguu fiicnaado madaxdiisuna way hagaagaysaa haddii mujtamacu xumaaduu fasahaado madaxdiisuna waa xumaanaysaa waxay culimmadu yidhaahdeen innamaa yuwalli llaahu baynahum biacmaalihim ilaahay dadka dhexdooda wuxuu madax uga dhigaa uun hadba camalkoodu siduu yahay oo waxaa la yidhi cumaaluhum fii suwari acmaalihim madaxdoodani waa camalkoodii oo loo soo cumaamaday uun dadka u taliyaa waxay ka turjumayaan hadba camalkoodu sida uu yahay xikmaddii kale waxay ahayd kamaa takuunuu yuwallaa calaykum xadiid ahaan umay ansixin laakiin waa xikma waa hadal xikmad leh hadba sidaad ahaataan unbaa madaxdiinu ay noqonaysaa oo laydinka madax dhigaya xikmaddaasi maxay waafaqsan tahay wakadalika nuwallii bacda adaalimiina bacda bimaa kaanuu yagsibuun sidaasoo kale ayaa daalimiinta barhkood barhka kale aanu madax uga dhigaynaa dembiga ay samaynayaan sababtiisa idan dadku marka ay dembaabaan ee ay fasahaadaan waxay noqonaysaa madaxdoodiina inay noqdaan uun min jinsihim iyaga jinsigooda kuwa la mid ah ila iyagunbay ka tirsan yihin oo meel kale uga iman maayaan acmash waxa uu yihi calayhi raxmat ullah idaa fasada annaas ummira calayhim shiraaruhum dadku hadday fasahaadaan oo xumaadaan waxaa madax looga dhigaa kuwooda ugu sharka badan leh maanta mujtamacaadka muslimiinta caalamulislaami iyagaa fasahaaday iyagaa diintoodii ka durkay markaasaa lagu karbaashay dee madaxda lama ah waxay garan laayihiin halkii ay wax ka saxmayeen waayo madaxa wax lagama saxee mijaha wax laga saxaa guriga haddaan seeska loo dhigin saqafka miyaa laga bilaabi karaya seesku waa ummadda iyo mujtamaca dacwadda saxdii halkay ka bilaabantaa waxa weeye ummadda in la tarbiyeeyo wax la baro caqiidadiiyo iimaanka loo saxo ummaddii markay saxanto ayaa madax wanaagsani ka soo dhex baxaysaa suurtagal maaha ummad wanaagsan daalin inuu qabsaduu haysto hadduu qabsadona ku raagi maayo waayo daalimku wuxuu xukumi karaa un dalamo isaga la mid ah laakiin dad wanaagsan oo toosan oo hagaagsan ma xukumi karo mana haysan karo ninka wanaagsanina wuxuu xukumi karaa un dee dad wanaagsan marka sunnada ilaahay waxay ku dareertay in ummaddu hadba siday tahay uun madaxdooda looga dhigo waana arrin cadli ah cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasiraayo tafsiirkiisa haddaad u noqoto waxa uu yidhi wa min dalik ana alcibaada idaa kahura dulmuhum wafasaaduhum wamanacuuhum alxuquuqa alwaajiba wallaa calayhim dalamatan yasuumuunahum suu'a alcadaab waxa uu sheekhuu yidhi aayadda isagoo fasiraya arrintaa waxaa ka mid ah in addoommadu haddii dulmigoodu bato fasaadkoodu farabato xuquuqdii ku waajibtay ay diidaan oo manciyaan ilaahay wuxuu madax uga dhigayaa daalimiin cadaab qadhaadh dhadhansiisa waya'khuduuna minhum biاlظulmi waaljawr adcaafa maa manacuu min xuquuqi illaahi wa xuquuqi cibaadih madaxdaa dalamadiihi waxay ka qaadayaan mujtamaca oy dulmi iyo xadgudub kaga qaadayaan xaqii ilaahay iyo xaqii addoommada ay manciyeen libinlaabkeed ayay kaga qaadayaan xoog iyagoon abaal ugu qabin bal cuquubada eeg marka xaqii ilaahay ay diidaan ee xuquuqdii dadka ay diidaan ayaa waxaa lagu sallidayaa kuwo xoog kaga qaada waxay diideen wax ka badan wa jazaan wifaaqan waljazau min jinsi alcamal calaa wajhin hayri maajuuriina fiihi walaa muxtasibiin si aan ajarna laga siinayn wax wanaagana aanay ku helayn abaalna aan loogu qabin marka waxa uu yidhi hadday addoommadii fasahaadaan iyo mujtamacaadkii madaxdaa faasidka ah lagu sallidaya kamaa ana alcibaada idaa salaxuu wastaqaamuu aslaxa allahu rucaatahum sida hadday dadku hagaagaan oo ay toosnaadaan ilaahay madaxdooda ugu hagaajinayo wajacalahum a'immata cadlin wainsaaf laa wullaata dulmin waictisaaf waxaana alla uu ka yeelayaa madaxdooda kuwa cadaalad ku taagan oon dulmi iyo xadgudub ku socon imaamku waxa uu tilmaamay dee mujtamacu siduu noqdo uun madaxdii inay noqonayso marka haddii mujtamacu uu faasid yahay ha eegin madax wanaagsani inay u timaado nebigana sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa iyo siiradiisa dib haddaa ugu noqoto halka uu wax ka saxay madaxa may ahayne mijaha iyo asaaska hoose ayay ahayd oo rasuulka markii la soo saaray nimankii quraysheed wax kasta way u bandhigeenoo way kula gorgortameen oo waxay yidhahdeen maxamedow maal haddaad doonayso waanu ku siin boqortinimo haddaad doonaysa adiguba madax noo noqo haddaad guur doonayso ajmalu nisaai alcarab anu kuu dhisno bal maxaad doonaysaa waxaasoo dhan waxa weeyaan waxa yihi wax alla waxaan ka rabaa ma jiro maxaa uu ku yidhi uun quuluu laa ilaaha ila allah tuflixu laa ilaaha ila allaahu dhaha waydin liibaani eh tawxiidkaasuu ugu baaqay waa ariiq dadka aragtidooda marka la eego wakhtigaas dee la culus oo adag keligii ayuu ku baaqayaa laakiin waa ariiqa mubaaraga ah ee muyasarka ah ee xaqa lagu gaadhaya iyo guushaba haddii la raaco waa ariiqu tawxiid wasunna idan yacni halka wax laga saxayaa waa asaaska hoose ee madaxda ma aha maanta dadku maxay yidhaahdaan kursiga dee waa inaan fuulno si aan waxu saxno xaqiiqadana waxay tahay oo tajaarubta waaqico ay caddaysay si kasta haddaad kursiga u gaadha haddii cidda kaa hoosaysa ay xun tahay waxba ma hagaagayaan waayo asaaskii iyo seeskiibaa kaa xun tajaarub fara badan ayaa waxa weeyaan soo dhacday oo xarakaadka islaamiga qaar ka midi ay tijaabiyeen guushii ay rabeenna aanay ku gaadhin meel kaleba ha tegi madaxweynihii masare hore mursi raximahu llahu tacaala raxmatan waasica waa la doortay madaxweynuu noqday kuwii farta u taagee ugu riday muddo yar kadib haddana iyagii unbaa ku mudaharaaday soo maha haddana ciidankii unbaa inqilaabay maxay sababtu tahay dee dadkan marka horeba gacanta kuu taagayaa dad dhisan oo caqiide adag leh oo saxan ma aha waa soodhahaa kacaya ee maalinna fadhiisanaya maanta gacantay kuu taagayaan berrina iyagaa dhagaxa kugu boobaya marka xaqiiqadu waxaay tahay waxa weeyaan xagga sare waxba lagama saxo hoostaa wax laga soo saxaa kadalika aljazaa'ir dhacdadii jazaa'ir waa garanaysaa dhowr iyo sagaashankii jabhatulinqaad wadanka iyagaa codkii ugu badnaa helay maxaa dhacay haddana dee markiiba waa laga horyimid waa ti la inqilaabay marka waxaad fahmaysaa dadka madaxtinimada iyo kursiga u doonaya xagga sare inay wax ka saxaan dariiqii ambiyada way khilaafsan yihin sidaa darteed hadafka ay doonayaan ma heli karaan qofkii waa inuu mujtamacii soo saxo cilmiga u baro caqiidada u saxo altasfiya waatarbiya wixii xun laga sifeeyo wixii wanaagsan lagu barbaariyo ummaddu markay hagaagto madaxweynaha saxdii iyaguu ka soo dhex baxaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay xalku inuu yahay diinta maaha madaxda in in waxa weeyaan la yidhaahdo xagga saraa wax laga bedelaya oo rasuulku waxa uhi sala allahu calayhi wasalam idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar wa radiitum bizarc wa taraktum aljihaad sallata allahu calaykum dullan laa yansicuhu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum fii saxiix iljaamici min xadiidi ibni cumar rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay mukhaalafaad iyo macaasi dhacaysa oo waxa uu yihi ciinadaas oo nooc anwaacda ribowgaa ka mida markaa ku wada mucaamalootaan ee ku dhaqantaan wuxuu mihaal u yahay muxaramaadka ummaddu markay iska fudaydsato ee layska dhex dabaasho ee lo-da aad dabada qabsataan zaracana raalli ka noqotaan wuxuu tusaale u yahay dadku markay adduunyada ka doortaan aakhiro ee adduunyada lagu mashquulo jihaadkana aad ka tagtaan wuxuu tusaale u yahay waajibaadkii sharciga marka la dayaco ee aan la daryeelin intaasi markay dhacdo rasuulku waxa uu yidhi waxaa laydinku sallidayaa dulli aanu rabbi idinka siibayn xataa tarjicuu ilaa diinikum muu odhan ilaa aad madaxda ku kacdaan oo kacaan aad samaysaan xagga sare laakiin wuxuu yidhi ilaa idinku diintiinna aa u noqotaan maanta carabtii maxay ku waasheen athawra waxa la yidhaha thawra kacdoon kuma cibro qaadanayaan walaaladooda wixii ku dhacay imise wadan baa la baabi'iyey imisaa dumay imisaa hanti burburtay imisaa dhiig daatay haddana kolbo qolo cusub ayaa odhanaya hawro cusub iyo kacdoon cusub yacni laa caqli walaa cilm caqlina ma aha cilmina ma aha diinna ma aha waddooyinkaa la xidhayaa biriishyadaa la jarayaa waxa weeyaan meheradaha la shiidayaa waddooyinkaa maalmo dhan la fadhiya lo odhanaya waa ictisaam maxaa la soo kordhiyey noloshii dadka ayaaba la cadilo la xanibay marka hadhowna sifirun baa laga soo bilaabaya iyo kow mar marka hore maxaad hantida u burburinaysa maxaad dadka u laynaysaa maxaad sabab ugu noqonaysa marka xaqiiqadu waxa ay tahay waxay wax ku hagaagaan ma aha thawra in la yidhaha madaxdaa lagu kacaa laakiin waxay wax ku hagaagaan madaxdu cirka kama imana mujtamacay ka timide mujtamaca in la saxo oo hoos loogu noqdo ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay ma bedelo dad xaaladda iyo yacni sifada ay ku sugan yihiin kama bedelo ilaa ay iyagu bedelaan waxa naftooda ku sugan oo iyagu isbedelaan hadda u fiirso xataa yugayiruu maa bianfusihim lama odhan maa bilxukaami waru'asaa ilaa ay maamuladooda bedelaan oy ku kacaan lama odhan ilaa iminka dadkii waxaa ku seefgaraysan uno maskaxdoodii ku xidhan markay wax tabaan xagga nolosha xagga waxyaaba markay ka cabanayaan thawro iyo kacdoon baa la sameeya unbay maskaxdoodii ku badatay waana waxaa warbaahinta laga daawanayo laakiin ismay weydiinba xalka iyo dawadu halkay ka timaadaa xataa yugayiruu maa bianfusihim isbedelku wuxuu ka imanayaa dadku naftooda inay bedelaan oy diinta usoo noqdaan oy iyagu isasaxaan hadday iyagu saxmaan suurtagal ma aha in ilaahay daalin dhakada kaga keenuu karbaasho ka wanaagsani iyagu ka soo baxaya marka calaa kullin waxa weeyi sunnada ilaahay waxay ku dareertay xaquna uu yahay in mujtamacu sida uu yahay uun madaxdiisuna ay noqoto waana hadalka ilaahay sida uu ku cadiyey wakadalika nuwallii bacda aldaalimiina bacdan bimaa kaanuu yagsibuun mujtamacaadku iyagaa daalimiin ah markaasuu ilaahay madax daalimiina ku sallida ilaahay baa mahadle maanta adduunka waxaa ka dhacaya dadka ugu wanaagsan iyo dalalka ugu wanaagsan baynu ku jirna hadday ammaan noqoto hadday nabadgelyo noqoto hadday dacwad iyo diin noqoto hadday nolol dhinac walba waxaynu haysana cidima haysato madaxdeennuna wanaag iyo khayr badan baynu ka dhaxalay mujtamaceennuna waa dad wanaagsan markaa ummad wada socota madax iyo mijaba oo waxay haystaan dad badani ana haysan ayaynu nahay laakiin waajibku waxa uu yahay ummadduna iyaguna waxaa ka khaldan inay sasaxaan madaxduna dee awliye ma aha wada toosanoo qalad badan bay leeyihiine laakiin dadka ehelka u ihi intay u tagaan inay toosiyaan laakiin haddaad mikrofoonka qaadato waxna maad tarin madaxna waxba kamaad qaadin dalkana waxba umaad soo kordhin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan yaa macshar aljini walinsi alam yaatikum rusulu minkum yaqusuuna calaykum aayaati wayundiruunakum liqa'a yowmikum hada qaluu shahidna calaa anfusina wagarathum alxayaatu اdunya washahiduu calaa anfusihim anahum kanuu kaafiriin hadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay oo uu leeyahay jinkiiyo insigiiyo miyaanay rusul idinka idinka midii idin iman oo minkum jinkiiyo insigiiba way ku dhacaysaa oo jinka ma rusul baa laga soo diray may rusushu insiguunbay ahayd laakiin culimmadu waxay ku fasireen in minkum looga jeedo ay min majmuucikum alsaadiqi bilinsi khusuusan waxaa looga jeedaa minkum majmuuciinna idinkoo wada socdo oo loo jeedo gaar ahaan kuwii insiga ahaa taasaa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray haddii rususha sideedaba loo daayo min aljinni waalinsi in looga jeedo rusululjinni almundiruun kuwii u digayey ayaa rususha looga jeedaa ilaa cid kastoo daaciyo meel loo diraa yacni min xagga diris ahaan luqada carabiga rasuul waxaa la yidhaha ciddii la diro marka waxaa looga jeedaa rususha jinka almundiruun kuwii u digayey ee maaha rusul loo waxyooday taana waxaa xoojinaya imaamu shinqiidi siduu tilmaamay hadalku allaah yidhi waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'an falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin allah waxau yihi xusnabi allow dadkana xasuusi markaanu xaggaaga usoo leexinay koox jinka ka mid ah oo qur-aankii dhegaysanaya markay soo xaadireen goobtii qur-aanka waxay isku yidhaahdeen ansitu aamusoo dhegaysta falamaa qudiya markii la dhammeeyey qiraa'adii qur-aanka wallow ilaa qowmihim mundiriin waxay u noqdeen qowmkoodii iyagoo u digaya oo digayaalo ah markaa rusulu minkum maxaa looga jeedaa almundiriin kuwii u digayay jinka ee rususha hadalkooda intay soo maqlaan dabadeed qoomkoodii jinka dib ugu noqonayey ee macnuhu ma aha rusul loo waxyooday ilan rusul lagama soo saarin jinka eh dabeed ilaahay markuu yidhi miyaanay rusushaasi idiin iman waxay ka markhaati kaceen inay u timid oo naftoodii bay uga markhaati kaceen ilaahayna waxa uu caddeeyey sababta rusushaa loo soo diray inay tahay dalika an lam yakun rabuka muhlika alquraa bidulmin wa ahluhaa haafiluun ilaahay sunnadiisu waxay ku dareertay inaanu cidna halaagayn ilaa uu rusul u diro oo nafyigu wuxuu ku dhacayaa wa ahluhaa haafiluun jumlada xaaliyada ah ile waxa weeyi waxay arrintaasi risaalada iyo rususha alla uu soo diray an lam yakun rabbuka inaanu rabbigaa ahaan darteed muhlikalquraa bidulmin kii tuulooyinka dulmi ku halaagaya wa ahluhaa haafiluun walxaal ahluhaa haafiluun iyadoo ehelkeedu ay haafilin yihiin macnaha markaa nafyigu wuxuu ku dhacayaa xaalat lgafla inaan ilaahay cidna ku halaagay xaalad aan rasuul loo dirin laakiin haddii rasuulka loo diro oo ay qaadan waayaan dee waa lagu halaagaya cadaab iyo cuquubana waa ku dhacaysa dabeed alla waxa uu tilmaamay walikullin darajaatu mimaa camiluu kuwii gaalada ahaa laftoodii inaanay isku darajo ahayne nin walba wuxuu sameeyey camalkiisu uu ku salaysan yahay oo gaalkii gaalnimadiisuun ku ekaa een diinta iyo dadka dagaal la gelin laakiin isagu naftiisuun gaal u ahaa cadaabkiisu waa ka fudud yahay kii gaalnimada ku darsaday dagaal diineed ee dadka diinta ka horjoogsanayay oo way kala cadaab kulul yihiin ilaahay baana taa tilmaamo rabbi waxa uu yidhi aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllah zidnaahum cadaaban fowqa alcadaabi bima kanuu yufsiduun kuwii gaaloobay wasaduu can sabiili اllah gaalnimo kumay koobsane yacni kumay ekaanuun kufri eh dadkana diinta ka hor joogsaday ee u diiday zidnaahum cadaaban fowqa alcadaab kuwaa cadaab baanu cadaab ugu korinay bimaa kaanuu yufsiduun yacni wixii ay fasahaadinayeen iyo dagaalkay diinta iyo dadka kula jireen darteed ayaanu cadaab ugu kordhinay markaa ruuxa gaalnimadii ku darsada dagaal dee wuu ka cadaab badan yahay ka gaalnimo mooye aan dagaal la socon markaa walikullin darajaatun mimaa camiluu way kala cadaab kulul yihiin gaaladii sida mu'miniintuba u kala raxmad iyo janno badan yihiin wrabuka alganiyu du raxmati in yashaa yudhibkum wayastakhlif min bacdikum maa yashaa kama ansha'akum min duriyati qowmin aakhariin ilaahay halkanna wuxuu ku tilmaamay inuu hani yahay raxmadna uu ku sifaysan yahay haddii uu doonana inuu dadkanna tagsiinayo kuwo kalena uu ku bedelanayo in yashaa yudhibkum wayaأti bkhalqin jadiid wma dalika calى اllahi bcasiiz aayaddii kale alla waa kii ku lahaa allah hadduu doono waa idin tagsiinayaa khalqi cusub baanu la imanayaa arrintaasina ilaaha casiiskaa kuma cusla ee waa u sahlan tahay ilaahay waxa uu tilmaamay waxa loo yaboohaya ama loogu goodiyey inuu imanayo marnaba aanu baaqanayn kuwo ilaahay cajsi gelin karana inaanay ahayn dabeed waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa icmaluu calaa makaanatikum inii caamilun sidiinaa u camal fala anna sidaydaanu camal fali hadhow baanay kala caddaan cidda badbaada iyo cidda kale waxay la mid tahay waqul liladiina laa yu'minuuna acmaluu calaa makaanatikum inaa caamiluun waintadiruu inaa muntadiruun waxaad kuwaan rumayn ku tidhaahdaa ku camal fala sidiinaa iyo dariiqadiinaa anna dariiqadayda iyo diintaydaan ku camal falayaa sugana waxa dhici doona anna waan sugi waanaad arki doontaan wixii idin hela fasawfa taclamuuna man takuunu lahu caaqibatu daar waa asluub cajiib oo insaaf iyo cadli uu ku jiro mu oo dhan yacnii anaa cidhibta dambe leh iyadoo la garanayo hadda cidhibta dambe inuu leeyahay isaga iyo inta rumaysa waalcaaqibatu lilmuttaqiin ee waxa weeyaan caam baa laga dhigay oo fasawfa taclamuuna man takuunu lahu caaqibatu daar waa ogaan doontaan wa inaa waiyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin marka ibhaamka xikmad dheer xeel dheer baa ku jirta iyadoo la og yahay mar walba cidda hanuunsan ee cidhibta dambe iska leh waxaa lagu gebagabeeyey marnaba inaanay liibaanayn kuwa dalamada ah aayaadkan waxaa ku sugan taqriiru hina allahi tacaala almutlaq can saa'iri khalqih si mulaqa ilaahay makhluuqaadkiisa inuu uga maarmay bayaanu qudrat اllahi tacaala calى idhaabi اlkhalqi kulihim wاlityaani baakhariina gayrihim ilaahay inuu awoodo khalqiga oo dhan intuu tagsiiyo kuwo kale inuu ku bedesho sidqu wacdi اllahi tacaala wacadamu takhallufih runnimada iyo boohda alla uu ballan qaado iyo marnaba inaanay baaqanayn iyo tahdiidu اlmushrikiina biاlcadaabi inahum asaruu calى الshirki wاlkufr iyo hanjabaadda loogu hanjabay mushrikiinta cadaab hadday daa'imaan oo ka soo noqon waayaan gaalnimada iyo kufriga ay ku jiraan waxaa kaloo aayaadka ka mid a macaanidooda ama hidaayaadkooda bayaanu sunnati اllahi fi ana alacmaala hiya sababu اlmuwaalaati bayna alinsi waاljin fadu lcamali الsaalix yuwaali ahla الصalaax wadu lcamali اlfaasidi yuwaali ahla اlfasaad ilaahay sunnadiisa waxaa ka mida uu jideeyey in acmaasha iyo waxyaabaha addoommadu ay qabtaan ay sabab iyo asaas u tahay xidhiidhka dhex mara dadka iyo insiga iyo jinka oo qofka camal wanaagsani ciddii wanaagsan unbuu xidhiidhin qofka camal xunna ciddii camal xun unbuu xidhiidhin altaxdiiru min aliqtiraari bilxayaati addunya waxaa laynooga digay adduunyada in lagu dagmo bayaanu alcilati fii irsaali arusuli wahiya iqaamatu alxujati cala annaas wa cadamu ihlaakihim qabla alirsaal waxaa laynoo caddeeyey sababta rususha loo soo diray inay tahay in dadka xujada lagu oogo oon la halaagin inta aanay xujadu gaadhin alacmaalu bixasabiha yatimu aljaza fasaalixaatu tuksibu adarajaat waulumaatu tuksibu darakaat acmaashu hadba wixii la qabto unbuu qofku qaadanaya oo yacni acmaasha wanaagsani qofka waxay dhexal siinaysaa darajaad sare acmaasha xunxumina qofka waxay dhexal siinaysaa darakaad kala hooseeya oo naarta salkeeda ah ciyaadan billaah waxaa kaloo ka mida bayaanu sunati اllahi fi اlhidaayati wاlidlaal wa bayaanu صucuubati wa shidati ma yucaani اlkafiru ida curida calayhi اliimaan alquluub اlkafiratu yulqى fiiha kula ma laa khayra fiihi min aلshahawaati wالshubhaati watakunu maqara lلshayطaan fadilaة dikri اlmuntiji lلtadakuri aladi huwa اlاticaadu falcamal hubuutu tacaawuni bayna akhbaahi اlinsi wاljini cala shari wاlfasaad hidaayaadkaa hore waa dersigii hore laakiin kan dambe waxaa khuseeya labada dambe ee ah hubuutu tacaawun bayna akhbaahi اlinsi waاljini cala shari wاlfasaad waxa sugan insiga iyo jinka kuwooda xunxun inay isku kaalmaystaan sharka iyo foolxumada iyo fasaadka iraadat اllahi muطlaqa yafcalu maa yashaau wayaxkumu maa yuriid falaa yuahiru fiiha shay doonista ilaahay waa mid muطlaqahoo aan waxba ku qaydnayn oo ilaahay wuxuu doonuu sameeyaa wuxuu doonana waa xukumaa cid doorin karta oo bedeli kartaana arrintaa ma jirto allah waxau ihi lahum daaru salaami cinda rabbihim wahuwa waliyuhum bima kaanuu yacmaluun lahum waxay leeyihiin mu'miniintu daaru salaami kuwaa waantoobaye aayaadka wax ku qaadanaya waxay leeyihiin daaru salaami badbaadada iyo nabadgelyada daarteeda ayaa ay leeyihiin waa jannadee cinda rabbihim rabbigood agtiisaanay ku helayaan badbaadadaas wa huwa rabbigoodna waliyuhum gargaarahooda weeyi bimaa bisababi maa shay sababtiisa ayaanu ugu gargaarayaa kaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wa yowma yaxshuruhum jamiica allah waxau ihi wadkur xusnabi allow yowma maalin xus yaxshuruhum ilaahay uu soo ururinayo kuwii jinka iyo insigaba uu soo ururinayo maalintaa xus jamiican xaal ay yihiin dhammaantood maalinta ilaahay jin iyo insiba meel isugu keenayo bal maalintaa xus oo dadkana xasuusi qaa'ilan lahum isagoo ilaahay ku odhanaya jinkaa iyo insigaa uu soo ururiyey yaa macshara aljinni jinka ururkiisiiyow jamaacadii jinkaay qad istakhartum waxaad farabadiseen min alinsi ay min idlaali اlinsi insiga hallayntiisii baad farabadiseen wa qaala wliyaa'uhum ay awliyaau اljinni jinka awliyadiisii kuwii asxaabtooda ahaayee jinka ay isku shushubanayeen waxay yidhaahdeen oo min alinsi insigii ka midihi rabbanaa rabbigayow istamtaca wuu raaxaystay bacdunaa badhkayo bibacdin badhka kale ayuu ku raaxaystay wa balagnaa waxaananu gaadhnay ajalanaa muddadayadii baanu gaadhnay alladii muddadaasoo ajalta lanaa aada noo muddaysay oo dee waanu soo dhimannay oo waana la soo saaray albacthu wannushuur qaala waxau ku odhanayaa rabbi annaaru naarta ayaa mahwaakum hoygiinna iyo nagaadigiinna a meeshaa ku nagaanaysaan khaalidiina xaalaad ku waaraysaan fiiha naarta dhexdeeda ilaa maa shaaa allah ay ilaa man shaaa allah cidda alla uu doona mooyaane oo iyadu iimaan ku dhimatay iyo towxiid iyagu naarta ku waari maayaan inna rabbaka rabbigaa nebi muxamedow xakiimun kii falsuuban ee xukum iyo xikmad bale weeye ee aan khaldamin caliimunaa cilmi badan wakadalika ay wakamaa wallayna aljinna cala alinsi sidaa jinki iyo insigaba aanu madax isaga dhignay jinkii uu madax insigii ugu noqday sidaasoo kale ayaanu nuwallii madax uga yeelaynaa bacdadaalimiina daalimiinta barhkood bacdaa barhka kale waayo bimaa kaanuu bisababi maa shay sababtii baananu barhkooda barhka kale madax ugaga dhigannaa kaasoo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada dembiga iyo macaasida ay samaynayaan sababteeda ayaanu daalimiinta barhkoodba barhka kale madax uga dhigaynaa marka mujtamac hadduu daalimiin yahay ilaahay daalin unbuu ku sallidaa hadday saalixiin yihiinna ilaahay saalix unbuu u keenaa waa sunnatullah yaa macshara aljinni walinsi yaa macshara aljinni jinka ururkoodiiyow iyo walinsi insiga ururkoodiiyow yacni jinka iyo insiga jamaacadoodiiyow alam ya'tikum miyaanu idin iman rusulun rusuli miyaanay idin iman rusushaasoo minkum idinka idinka mid ah yacnii insiga ka mid ah oo iyadoo majmuuca minkum waxaa loo jeedaa khusuuska gaar ahaan insiga ila iyagunbaa rususha laga soo diray ama waxaa loo jeedaa rusushii insiga iyo mundiriintii jinka oo rusul waxaa looga jeedaa xagga jinka kuwoodii u digayay markay rususha soo maqlaan alam yaatikum miyaanu idiin iman rusulun rusuli miyaana idiin iman rusushaasoo minkum idinka idinka mid ah rusushaasoo yaqusuuna idinka sheekeeya ama idinka warama calaykum korkiina aayaatii aayaadkayga idiin sheego idiin akhriya oo wayundiruunakum idinka diga liqaa'a yowmikum maalintiinan la kulankeeda haadaa ee kan ah maalinkiinan maanta eed joogtaan ee xaadirka ah la kulankiisa rusul idinka digtaa miyaanay idiin iman qaaluu waxay odhanayaan shahidnaa waxaanu qiro calaa anfusinaa nafaha iyaga korkooda aanu ku qiray oonu uga markhaati kacnay inay rusuli noo timid oy noo digtay annakaa diidnay waqarrathum waxa kadiyoo lugooyey alxayaatu dunyaa nolosha adduunyada ayaa dagtay wa shahiduu waxay ka markhaati kaceen calaa anfusihim nafahoodana waxay uga markhaati kaceen oy u qireen annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa gaalo ah daalika an lam yakun rabbuka muhlika alquraa alla waxa uu ihi daalik ay irsaalu rusuli rusushaa la soo diray xaasilun waxau ku xasiluu ku sugnaaday an lam yakun bian lam yakun inaanu ahaanin darteed rabbuka rabbigaa nebi moxamedow inaanu ahaanin muhlikalquraa ay ahla alquraa dad waxa weeyaan degaan ama magaalo degan kii halaagaya inaanu rabbigaa ahaan bidulmin dulmina ku halaagaya shirki iyo gaalnimo ay ku dhaceen walxaal ahluhaa ehelkeedu haafiluuna ay moogan yihiin waxa uu rususha rabbi u soo diray waayo rabbigaa ma halaagayo dad iyagoo moogan oon rusuli u iman mar haddaanu xaaladdaa ku halaagayn dee waa inuu rususha u diro si waxa weeyaan xujadu ugu ooganto alla waxau idhi walikullin mid wal oo kuwaa ka mida gaalada ah waxa u sugan darajaatun darajooyin baa u sugan darajooyinkaasoo mimaa ay min jazaa'i maa shay abaalmarintii uga sugan kaasoo camiloo ay sameeyeen yacni gaaladu camalladay sameeyeen abaalmarintii iyo cuquubadii ka dhalatay nin walba darajaad buu ku leeyahay oo isku darajo iyo isku maqaam ma ahae way kala cadaab kulul yihiin oo ninba ninkuu ka dembi badnaa ayuu ka cuquubo iyo cadaab badanyay wamaa rabbuka rabbigaa ma aha nin nebi moxamedow bikaafilin kii moogan camaa yacmaluun waxay samaynayaanee xunxun wa rabbuka rabbigaa nebi allow alghaniyu ka hodankee deeqtoomay weeye makhluuqaadkiisa ka maarmeen u baahnayn ee isaga loo baahan yahay durraxmati ee naxariista u saaxiibka ah in yasha hadduu doono yudhibkum waa idin tagsiinayaa wayastaklif waxaanu ku bedelanayaa min bacdikum ay min bacdi ihlaakikum halaagga laydin halaaga idinka dabadiin waxa uu ku doorsanayaa maa yashaau ay man yashaa cidda uu doono kamaa ansha'akum idinkaba siduu idinka abuuray min duriyati qowmin qolo tafiirtood qoladaasoo aakhariina kale idinkuba sow dad hore u halaagsamay kama soo jeedaan sidaasoo kale ayaa idinka inta laydin halaago qolo kale idinka hadhi doontaa duunyada iyo dalka alla waxau idhi innamaa tuucaduuna waxaa laydin yaboohayaa ama laydinku goodiyayaa la'aatin waa mid imanaya oo marnaba aan baaqanayna rumoobaya wamaa antum idinkuna maydaan ahaanin bimucjiziina kuwa ilaahay cajsi gelinaya oo cirkiya dhulka midna kaga baxsan maysaan qul waxaad ku tidhaha haddaba nebi allow yaa qowmi reetolkayow icmaluu camalfala markii loo taag waayey ayaa de icmaluu calaa makaanatikum innii caamilun waxay la mid tahay dee lakum diinukum weliya diin aniga diintaydaa ii sugnaatay iyo dhaqankayga idinna diintiina iyo dhaqankiinaa leedihin shaqa iskuma lihidin halkaa waxaad ka fahmaysaa albaraatu min alkufaari wa acmaalihim sida beri looga noqonayo gaalo iyo waxay samaynayaan ee meel dhexe aan marnaba lagu kulmayn qul waxaad ku tidhaa nebi allow yaa qowmi reetolkayow icmaluu camal fala calaa makaanatikum calaa ariiqatikum dariiqadiinna iyo xaaladiinaa ku camal fala innii caamilun anna waxaan ku camal falayaa calaa makaanatii anna dariiqadayda iyo diintaydaasaan ku camal falayaa fasawfa taclamuuna wakhti dambaa ogaan doontaan man axadka takuunu ayuu ahaanaysa lahu isaga caaqibatu daari daartan adduunyo cidhibteeda dambee wanaagsani cidday u ahaanayso wakhti dambe ayaa ogaan doontaan cidda cidhibta dambe leh ee adduunkana ku aflaxaysa aakhirana ku badbaadaysa innahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay laa yuflixu aldaalimuuna kuwa daalimiintiihi marnaba inaanay liibaanay wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarhi walancaami nasiiban faqaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina halkana ilaahay wuxuu kaga warramayaa jaahiliyadii iyo gaaladii hore caqli xumadooda iyo edebdaradooda iyo dadnimo la-aanta iyo diin la-aanta ku kulantay sida ay xoolihii iyo beerihii iyo wixii alla u xalaaleeyey ay u kala qaybqaybiyeen qayb ay yidhaahdaan ilaahay baa leh qayb ay yidhaahdaan annakaa leh qaar ay iska xalaaleeyaan qaar ay iska xarimaan siday u qaybqaybiyeen walidaalika aayaadkan sida bukhaari uu soo saaray ibnu cabaasna laga warinayo waxa ibnu cabaas uu yidhi idaa saraka an taclama jahla alcarab faqra' maa fowqa halaaiina wa mia min suurati lancaam wuxuu ibnu cabaas yidhi hadday ku faraxti gelisay inaad ogaato jaahilnimadii carbeed ee wakhtigii jaahiliga yacni carab jaahiliyadii wakhtigii qabla alislaam noocay ahaayeen iyo caqli xumadoodii inaad garato haddaad doontood ogaato waxaad akhridaa waxa ka sarreeya aayadda boqol iyo soddonaad ee suurat lancaam wixii ka sarreeya bal akhri marka waa aayaadkan wajacaluu lilaah ilaa wamaa kaanuu muhtadiin intaa yacni hadalka ilaahay kaga xikaayooday gaalo waxay deliil u tahay caqli xumadooda iyo heerka ay taagnaayeen allah waxau ihi wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alla waxay u yeeleen mimaa kii xaggiisa waxay uga yeeleen daraa u abuuray huwa allah ilaahay makhluuqaadku abuuray qaarkood baa waxay uga yeeleen waxyaabuhuu abuuray oo min alxarhi beertii ah iyo walancaami nimcooleydii waa xoolihii geel iyo adhig iyo lo-diiye waxay uga yeeleen nasiibaa qayb makhluuqaadku marka horeba ilaahay isagu wada abuuray dhammaantood ayay kala qaybqaybiyeen oo yidhahdeen qaybna isagaa leh qaybna cid kalaa leh isagaa hadda wada abuuray oo faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani lilaah alla ayuu u sugnaaday bizacmihim mutalabisiina bizacmihim sheegashadooda baadilkaa iyagoo ku sugan ayaa waxay yidhahdeen kan ilaahay baa leh zacmiguba waxaan xaqiiqo iyo daliil midna lahayn wa haadaakana bay yidhaahdeen lishurakaaina asnaamtayada aanu ilaahay wax la wadaajinee shuraakada la-ah ayaa kanna iska leh oo xoolihii iyo beerihii intay qaybiyeen bay yidhahdeen kanna allaa leh kanna asnaamtayadaa leh famaa kaana wixii u ahaaday lishurakaaihim asnaamtood iyo shurakada ay caabudayaan wixii u sugnaaday falaa yasilu ma gaadhayo ila allaahi xagga alleh waxay alle u nisbeeyeen ay u qoondeeyeen ay yidhahdeen intan allaa leh waxay asnaamta siiyeen xaggaa u tallaabi maayo wamaa kaana lilaah wixii alla u sugnaaday siday iyagu sheeganayaan ay u qoondeeyeen ay yidhahdeen intan allaa lena fa huwa yasilu isagu waa gaadhayaa ilaa shurakaa'ihim asnaamtooda iyo ilaahyaday caabudayaan alla sokadii waa gaadhayaa saa'a alla ilahe waxaa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukumayaan baa xumaaday wakadaalika ay kamaa zuyina lahum maa dukir sida waxaa la soo sheegay kuwa gaalada a loogu qurxiyey ayaa zayana uu ugu qurxiyey likaiirin in badan oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah qatla awlaadihim ubadkooda laynta ay laynayaan waxaa u qurxiyey shurakaa'uhum asnaamtoodii ay ilaahay wax la wadaajinayeen ayaa u qurxiyey marka faacilka zayana halkee weeyi waa shurakaa'uda maxay ugu qurxiyeen shurakadu qatla alawlaadka liyurduuhum si ay dadka u halaagaan oo halaag ugu horseedaan iyo waliyalbisuu si ay uga dheehgeliyaan calayhim korkooda diinahum diintooda oo baatil ugaga dheehaan waayo sidii nagu soo martay walalabasnaa calayhim maa yalbisuun labsigu waa laba shay oo laysku qaldo oo laysku qaso oo laysku dheeho markaa kani waxa weeye labsulxaqi bilbaatil xaqii iyo baatilkii bay isku dheehayaan waana tuu alla diidee uu yidhi walaa talbisu alxaqa bilbaatil wa taktumu alxaqa wa antum taclamuun xaqa iyo baatilka ha isku dheehina oo xaqa ha qarinina idinkoo og marka waxay doonayaan inay xaqii iyo diintii iyo baadilkii iskaga dheehaan walow shaaa allah hadduu alla dooni lahaa cadama ficlihim dalik inaanay sidaa samayn ilaahay hadduu dooni lahaa maa facaluuhu may sameeyeen waa tii in badan ina soo martay xalayna ina soo marayso waa almashii'a alkowniya macnaha waa alla haddaan u qadarin dee sidan may sameeyeen ilan gaalnimiyo iimaan labadaba alla qadare ee fadarhum isaga tag nebi allow iyaga iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaanba isaga tag wa qaaluu waxay yidhaahdeen jaahiliyadii hore carbeed haadihi tani bay yidhaahdeen ancaamun waa xoolo iyo wa xarun beer xijrun ay maxjuuraani oo la manciyo dadka laga xarimay oo waxa weeyaan laga karantinimeeyey xijrun waa masder masderna laa yuhana walaa yujmac waxaa lagu awilaa markaa wasfi waxa weeyaan la tasniyeynayo waayo wuxuu nacti u yahay ancaam iyo xarf laba shay oo lasoo sheegay xijraanina lama odhan karo wasfi ku awil isaga markaa tasniyee xijrun ay maxjuuraani waa xoolo iyo beero la manciyey oo la yidhi cid uma dhowaan karto kuwaasoo laa yadcamuhaa aanu quudanayn ilaa man mid mooyaane kaasoo nashaau aanu doonno bizacmihim sheegashadooda iyagoo ku dheehan waxay yidhaahdeen kuwani waa xoolo iyo beero dadka laga manciyey oo cid u dhowaan kartaa ma jirto cidaannu annaku doonno mooyaane oo waa ayo dee asnaamta iyo cidda u adeegta ayay u gaar yeeleen inta kalena waa ka manciyeen wa ancaamun wa haadihi ancaamun tanna waa xoolo xoolihii bay kala qaybqaybinayaan xoolahaasoo xurimad la xarimay duhuuruhaa dhabaradeeda oo wax fuuli karo oo gaadiid ka dhigan karaa ma jira bay yidhaahdeen oo kuwanna asnaamtaa loo nadray oo la taaban maayo wa ancaamun wa haadihi ancaamun tanna xoolo weeyi waa qayb kale eh kuwaasoo laa yadkuruuna aanay ku xusayn isma allah ilaahay magaciisaba aanay ku xusayn calayhaa ay calaa dabxihaa gowraceedaba ilaahay aanay ku xusayn oo maxay ku xusayaan dee magaca sanamka ay u nadareen magaca asnaamtaay ku gowracayaan maxay sidaa u samaynayaan iftiraa'an liajli iftiraa'in been abuurad ay ku been abuuranayaan darteed calayhi ay cala allah ilaahay ay ku been abuuranayaan oo ilaahay waxaan u jidayn oo aanu u sharciyeyn oonu u ogolaan ayay rabbi u nisbaynayaan ilaahayna waa ka beri allah waxau yidhi sayajziihim ilaahay waa ku abaalmarin doonaa bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta been abuuradkaay samaynayaan jasihiis iyo abaalkiisa ilaahay baa marin wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa fii butuuni haadihi tani caloosheeda waxa ku jira ee al ancaami xoolaha ah nimcoolaydan waxa uurkooda iyo calooshooda ku jiraa khaalisatun wuxuu u badhax tiran yahay lidukuurina ragga yaga kuwa yaga lab oo ragga ah ayaa gaar u leh oo neefkii hadduu lab dhalo wax lab ah marka la gowraco rag mooye cid kale af ma saari karto hadduu dhadig dhalana waa la yska daynayaa hadduu bakti noqdona way wadaagayaan rag iyo dumarba waa axkaam iyo qawaanin baatil ah oon caqli iyo dadnimo iyo diintoona ku salaysnayn laakiinse iyagoo ay samaysteen wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa fii butuuni haadihi lancaami xoolahan calooshooda waxa ku jiraa khaalisatun wuxuu u badhax tiran yahay lidukuurina kuwa yaga labkee ragga ah ayuu khaas u yahay wa muxaramun waa mid laga xarimay calaa aswaajina haweenka yagana waa ka xaaraan oo haweenku afka ma saari karaan wa in yakun meytatan hadduu bakti yahayna waxaa caloosha ku jiraa hadduu bakti ku soo baxana fa hum iyagu fiihi baktigaasi shurakaa waa kuwa wadaagaya oo rag iyo dumar waa ka dhaxeeya allah waxau ihi sayajziihim ilaahay waa ku abaalmarin doonaa wasfahum ay jazaa'a wasfihim daalik tilmaantoodaas ay xalaal iyo xaaraan ku kala tilmaameen xoolihii iyo beerihii tilmaantoodaa lasoo sheegay abaalmarinteeduu ilaahay ku abaalmarin doonaa oo wasfiga waxaad u soo qadartaa mudaaf waa calaa xadfi mudaaf ay jazaa'a wasfihim daalika tilmaantaa ay ku tilmaameen badhna xalaal badhna xaaraan abaalkeeda ilaahay waa ka waraabin doonaa waayo innahu ilaahay xakiimun kii xikmad badan weeyi caliimun ee cilmi badan xikmaddiisa iyo cilmigiisa ayaanu abaalkooda ku marinayaa oo xikmaddiisu ay keensanaysaa qad khasira waa khasaareen alladiina kuwii qataluu dilay awlaadahum ubadkooga safahan liajli safahin caqli xumo darteedna u dilay bigayri cilmin cilmi la-aanna ku dilay alla ilaaha waa khasaareen ifya aakhiraba oo waxaramuu xarimay maa rasaqahum allah ilaahay wixii uu ku arsaaqay oo qataluu awlaadahum ta ku cadaf yacnii kuwa ubadkoodii laayay waxaramuu maa rasaqahum allah ilaahay xalaashuu ku arsaaqayna iska xaaraantinimeeyey ilain xoolihii xalaasha u ahaa ayay badhna xalaalaysteen badhna ay iska xaaraantinimeeyeen iftiraa'an cala allah maxay sidaa u yeeleen iftiraa'an liajli iftiraa'in been abuurad ay been abuuranayaan darteed cala allah ilaahay korkiisa ay ku been abuuranayaan qad dalluu alla ilaahay waa lumeen kuwaasi oo wamaa kaanuu may ahaanin muhtadiina kuwa hanuunsan may ahaanin siduu ibnu cabbaas sheegay wajacaluu lilaahi ilaa aakhirka aayaadkan dee markaad u fiirsato waxaad garan caqli xumadii iyo jaahiliyadii carbeed ee hore iyo siday ahaayeen marka hore ilaahay wuxuu tilmaamay wajacaluu lilaahi mimaa dara'a hadda mimaa dara'a ayaaba daliil u ah dembigooda iyo caqli xumadooda oo waxay qeyb uga yeeleen mimaa dara'a wuxuu ilaahay abuuray marba hadduu ilaahay abuuray maxay ugu kala qaybqaybinayaan isagaa wada leh dee caqli baanay meesha ku hay wajacaluu lahu min cibaadihi juz-a ina alinsaana lakafuurun mubiin waxay uga yeeleen addoommadiisa xaggoodii qayb insaanku waa mid gaalnimo badan gaalnimadiisuna ay caddahay oon caadsaaray marka waxay sameeyeen inay waxa weeyaan waxyaabihii alla u abuuray ee nimcoolaydii iyo xoolihii geelii adhigii lo-dii iyo beertii inay kala qaybiyaan oo yidhaahdaan qaybtan allaa leh qaybtanna asnaamtayada iyo shurakadayadaa leh caqli xumadooda qayb walba sideeda kuma daynayaan tan asnaamtooda iyo aalihadooda hadday wax ka xumaadaan hadduu neef ka dhinto waxay uga soo badayaanay uga soo bedelayaan qeybta yidhahdeen allah leh caqli xumadooda hadduu neef ka xanuunsado ama ka weydooba ama uu daciifo ama ay wax ku dhacaan kay lahaayeen ilaahay baa ley intay xerada geeyaan ay ku xareeyaan ayay ku caafimaad qabo oo qawiya kasoo bedelanayaan oo qeybtii asnaamtooda geynayaan marka waa halka alla uu leeyahay famaa kaana lishurakaaihim falaa yasilu ila allah wamaa kaana lilaahi fahuwa yasilu ilaa shurakaa'ihi wixii shurakadoodu ay leedahay u nisbeeyeen waxaanay alle u nisbeeyaan xaggooda u kici maayo o gaadhi maayo oo wax asnaamtu ay leeyihiin xaggan u kaxayn maayaan laakiin waxay alle u nisbeeyeenay yidhaahdeen intan allaa leh ilaahay baa waxaba wada leh laakiin caqli xumadooda intay gaar ugu madheen sideeda ku dayn maayaan ee iyada lafteedii ayaa kolba waxay doonaan ay ka soo qaadayaan waxa kaloo ay samayn jireen asnaamtooda waxay u qoondeeyeen looma dhowaanayo oo cid alla cid ku intifaacaysaa ma jirto marti hadday timaado laga martigelin maayo sadaqo laga bixin maayo asnaamtooda loo dhowaan maayo wixii loo qoondeeyey laakiin kan ay yidhaahdeen allaa leh ayaa wixii la bixinayaba laga bixin haddii marti laga sooriyeynayo haddii wax kale laga bixinayo marka waxay daliil u tahay dee caqli xumadoodu heerka ay taagnayd iyo waxa weeyaan garasho la-aantoodu ilaahay waxau yihi markaa saaa maa yaxkumuuna alla ilahe waxa xumaaday waxa ay samaynayaan baa aada u xumaado oo fool xumaaday arrintani waxay la mid tahay waa tii suuratulmaa-ida inagu soo martay maa jacala allaahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin yacni waxyaabihii xoolihii ay kala qaybqaybinayeen ee qaar ay yidhaahdeen dhabarkiisibuu dhowroo la raran maayo qaar dhagaha intay jeexjeexaan ay asnaamta u nadaraan waa wixii ay halkaa inagu soo maray ee jaahiliyadii hore dhaqanka u ahayd unbay aayaadkana ka warramayaan marka waxay sameeyeen xoolihii bay kala qaybiyeen iyo beerihii oo qaar waxay ka dhigeen oo yidhaahdeen laa yatcamuhaa ilaa man nashaau bizacmihi qaar intay u nadareen asnaamtoodii bay yidhaahdeen ciddaanu anna kuu ogolaano mooye cid wax ka dhandhamin kartaa ma jirto oo dee asnaamta iyo cidda u shaqaynaysa mooye cid kale uma soo dhowaan karto wa ancaamun xurima duhuuruhaa tani waxay la mid tahay walaa xaamintii ina soo martay ilan xaamin maxaynu ku fasiray waa awrka geela markuu muddo badan ku jiro ee in badan uu wax badan oo tafiir badan uu ka dhaliyo geelaas ayay odhan jireen muddo kadib kani dhabarkiisa wuu dhowroo waxa weeyaan waa la daynayaa la raran maayo waxa weeyaan loo dhowaan maayo walaa xaamintii wey marka xoolihii qaar ka mid a ayay odhanayaan dhabarkeeda waa la xarimay oo cidina fuuli mayso gaadiid ka dhigan mayso wa ancaamun laa yadkuruuna sma allaahi calayha iftiraa'an calayh qaarna magaca allaba ku xusi maayaane asnaamta magacaantooda ayay ku gowracayaan qaar waxa weeyaan xoolaha uurkooda wixii ku jiray waxay yidhaahdeen wixii lab ku soo dhasha ragunbaa iskaloo cunaya marka la gowraco wixii dhadiga waa la iska daynayaa wixii bakti ana way wadaagayaan rag iyo dumarba yacni caqlixumadoodu halkaas ay marta ilaahay markaa waxa uu yidhi sayajziihim wasfahum ay jazaa'a wasfihim daalik tilmaantaa xun ee ay ku tilmaameen xoolihii badhna ay xalaaleeyeen badhna ay xarimeen ilaahay baa cuquubada ka dhalatay ku abaalmarin doona ubadka waa layn jireen oo ilaahay baa tilmaamo alla waxa uu yidhi markii laga mancinayay qatliga walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin naxnu narsuquhum wa iyaakum ina qatlahum kaana khiطan kabiira inamada waxay u layn jireen khawfa alfaqr iyagoo caydhnimo ka cabsanaya hablahana waxay u layn jireen khawfa alcaar iyagoo ceeb ka cabsanaya oo hablaha inay laayaanna waa ka ilaahay ku tilmaamay waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswadan wahuwa kadiim midkood haddii la ydhaha inan baa kuu dhalatay wejigiisaba mugdi iyo murugo ayaa fuulaysa iyo qoomamo isaga oo ka qoomamoonaya waxa loo sheegay oo weliba yatawaaraa min alqowmi min suui maa bushira bih maalintaa oo dhan raggii qayrkii iyo tolkii wuu iska qarinayaa isagoo ka xun waxa loo sheegay iyo inanta u dhalatay markaasuu weliba isweydiinayaa ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab tolow ma ceeb iyo yacni ciil buu isaga haystaa mise nolol baabuu ku aasaayo wuu xabaal ololiyaa alaa saaa maa yaxkumuun alla ilaahay waxaa xumaaday waxay xukumayaan marka inamadana dilkooda markii loo diiday waxaa lagu yidhi walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq ubadkiinna ha u laynina idinkoo caydhnimo ka cabsanaya naxnu narsuquhum wa iyaakum iyaga iyo idinkaba annakaa idin arsaaqaynaa ina qatlahum kaana khiطan kabiira dilkoodu waa dembi weyn ayuu ahaaday nebiguna sala allahu calayhi wasalam xadiidkii ibnu mascuud ee saxiixeynka ku sugnaa markii rasuulka la weydiiyey ayu dembi acdam wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak inaad alla u yeesho cid kaloo aada la sintood barbar dhigto isagoo ku abuuray qaala ina dalika lacadiimun uma ayun waxau yidhi arrinkaasi waa arrin weyn ee maxaa ku xiga rasuulku waxau yidhi an taqtula waladaka makhaafata an yacama macak inaad ilmahaaga u disho cabsi aad ka qabto talow muxuu kula cuni yacni cabsi iyo baqasho dhaqaale darteed inaad u dishay ilmahaagii marka ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa ubadkooda laynaya hablaye inamaba inay khasaareen waqad dalluu wamaa kaanuu muhtadiin waxaa la yidhi qad dalluu way lumeen wamaa kaanuu manay ahaanin muhtadiina kuwa hanuunsan maxaa lagaga soo celiye wamaa kaanuu muhtadiin qad dalluu baa laga fahmay inaanay hanuunsanayn oo waabay hallaabeen hanuun halku u soo maraya haddana wamaa kaanuu muhtadiin layskama soo celin laakiin macno weyn baa ku jira sida futuuxaatulilaahiyaha ku sugane sulaymaan aljamal uu tilmaamayo waxa uu yidhi wamaa kaanuu muhtadiin ay ila alxaqi bacda dalaalihim xaqii mar labaad uma soo noqonayaan markay hallaabeen dabadeed faculima ana faa'idatahu bacda qowlihi qad dalluu annahum bacda maa dalluu lam yahtaduu maratan ukhraa faa'iidada ku jirta wamaa kaanuu muhtadiin ee laga daba keenay qad dalluu waxa weeyi in markay hallaabeen dabadeed dib dambayse aanay usoo hanoonayn marka macnuhu waxa weeyi hallowgaa iyo baadidaasay ku baxayaan oo weligood hanoon dib ugu soo noqon maayaan waxyaabaha aayaadkan laga qaadanaya waxaa ka mid a xurmat libtidaaci fi ddiini watashriici lmunaafi lisharci illahi tacaala wain lam yunsab ila allah inay xaaraan tahay in diinta dhexdeeda lagu jideeyo waxaan ka mid ahayn oo bidco ah iyo sharci ama wax la jideeye oo ka hor imanaya ilaahay sharcigiisii wax bannaan inaanay ahayn haddii ilaahay loo nisbeeyana way ka sii daran tahay been abuuradku xataa haddaan loo nisbaynna waa mamnuuc waxaan sharciga waafaqsanayn in la jideeyo sharci laga dhigto maa yundiruhu ljuhaalu lyowma min nudurin lilwliyaai waicطaa'ihim shaya min alancaami walxarhi wاshajar huwa min camali lmushrikiina zayanahu shayطaanu lijuhaali اlmuslimiin maanta dadka juhaashaa qaarkood nadarka ay u galaan waxa weeyaan shayaadiinta iyo dadka ay awliyada ku tilmaamaan ee la odhanayo ilaahay cid aan ahaynba wax loo qalay ama loo gowracay ama loo xidhay neefkan waa waxyaabo shabbahaya oo la mid ah waxay mushrikiintii hore samayn jireena shaydaanku u qurxiyey waayo gowracu iyo nadarku waa nooc anwaacda cibaadada ka mid ahoo ilaahay mooye cid kale xaq uma leh xurmatu qatli nafsi liayi sababin kaan wa taxdiidu nasli lyowm wailzaamu ummati bihi من بعض الحكام من عمل أهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم سفها أبو بكر جابر الجزائر وعويل نف إن لدي حاران لماذا أي حاران تايبا آيات كان لقى قاتل لأي سبب إن أنا بناني waxaa kaluu taa raaciye ubadkan la yidhi ha laynina wuxuu yidhi tafiirta iyo taranka in la xadido oo la yidhaahdo ilmaha laba ama saddex yuu dhaafin oo weliba madaxda adduunka qaarkood ay taa sharci ka dhigaan wuxuu yidhi waa jaahiliyadii hore waxa laga dhaxlay kuwii ubadka laynayey oo kuwaa hore hadday ubadka si toosa u laynayeen dee kuwana si dadban unbay u laynayaan oo marka la yidhaahdo ubadkii laba saddex wax ka badan ma dhali kartid dee walaa taqtuluu awlaadakum tiin weeyaanoo nooc kale ah marka islaamkuna mujtamaca iyo bulshada wuxuu ku booriyey taranka iyo tafiirta in la badiyo si tirada ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam loo farabadiyo oo rasuulku umamka kale ugu faano yowma alqiyaama allah waxau ihi wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alle waxay u yeeleen mimaa kii xaggiisa waxay uga yeeleen diraa uu abuuray rabbi oo min alxarsi beertii ah iyo walancaami xoolihii wixii alla u khalqay ee beeraha iyo xoolihiiyo waxay uga yeeleen nasiiban qayb oo faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaa qaybtani lilaah alla ayay u sugnaatay bizacmihim mutalabisiina bizacmihim sheegashadooda baadilkaa iyagoo ku dheehan wa haadaa kanna waxay yidhaahdeen lishurakaaina asnaamtayada aanu ilaahay wax la wadaajinno ayay u sugnaadeen famaa kaana wixii u ahaaday markaa lishurakaa'ihim asnaamtooda wixii u sugnaaday falaa yasilu ma gaadhayo ila allah ilaahay xaggiisa ma gaadhayo oo kay alle u nisbeeyeen xaggiisa waxba ka gaadhi maayaan wamaa kaana lilaah wixii alle u sugnaaday siday iyagu ku andacoonayaanay rabbi u qoondeeyeenna fa huwa isagu yasilu waa gaadhayaa ilaa shurakaa'ihim shurakadooda waa gaadhayaa oo waa kuwaa kuwan asnaamtooda marka waxsi ka noqdaan kuway ilaahay u qoondeeyeen intay ka soo qaadaan kuwan u geynaya alla waxau ihi saa alla ilaahi waxa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukumayaan allah waxau ihi wakadalik ay kamaa zuyina lahum maa dukir jalaaluddiin asuyuuti sida uu soo qadaraya waxau odhanayaa ay kamaa zuyina lahum maa dukira sida waxaa lasoo sheegay kuwaa loogu qurxiyey sidaasoo kale ayaa zayana uu ugu qurxiyey likaiirin in badan oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid a qatla wlaadihim ubadkooda leyntooda waxa u qurxiyey shurakaa'uhum asnaamtooday ilaahay sokadii caabudayeen ee ilaahay ay wax la wadaajinayeen kuwaasaa u qurxiyey maxay ugu qurxiyeen liyurduuhum si ay u halaagaan iyo waliyalbisuu si ay uga dheehgeliyaan calayhim iyaga diinahum diintooda si ay diintooda uga khaldaan oo uga qasaan oo siday uga khaldayaan waxay ku odhanayeen nebi ibraahim baynakiisii ismaaciil waa kii gowracay ee ilaahay unbaa ka furtay ee uu gowraca usoo fadhiisiiye diintii millatu ibraahim bay ka mid tahay ubadka leyntoodu ee laaya marka waa talbiis yacni diintii bay kaga dheehayaan wax baadiloon ka mid ahaynoo ka'annamaa waxay uga dhigayaan inay min addiin tahay dilka ubadka ay laynayaan iyo waliyalbisu si ay uga dheehgeliyaan calayhim korkooda diinahum amra diinihim arrinka diintooda si ay uga khaldaan oo wax kaloo baatil ah ay ugaga dheehaan oo uga dhexgeliyaan allah waxau ihi walow shaaa allah haddii alla uu dooni lahaa cadama ficlihim daalik inaanay sidaa samayn maa facaluuhu may sameeyeen ee fadarhum isaga tag nebi allow iyaga iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaanba wa qaaluu waxay yidhaahdeen haadihi tani ancaamun waa xoolo iyo waxarhun beer weeyi xoolaha iyo beertaasoo xijirun ay maxjuuraani laga xarimay oo laga manciyey dadka oo loo diiday kaasoo laa yadcamuhaa aanu quudanayn oo afka aanu gelinayn ilaa man mid mooyaane kaasoo nashaa'u aanu doonno bizacmihim mutalabisiina bizacmihim sheegashadooda baadilka iyagoo ku dheehan wa ancaamun wahaadihi tanna bay yidhaahdeen ancaamun xoolo weeyaan oo xurimad la xarimay duhuuruhaa dhabaradeedoo lama fuuli karo wa ancaamun wahaadihi tanna ancaamun xoolo weeyi taasoo laa yadkuruuna aanay ku xusayn isma allah ilaahay magaciisa calayhaa calaa dabxiha gowraceeda alle aanay ku magacaabayne magacaanta asnaamta ay ku gowracayaan iftiraa'an liajli iftiraa'in been abuurad ay been abuuranayaan darteed bay sidaa u samaynayaan calayhi ay cala allah alle ay ku been abuuranayaan sayajziihim ilaahay waxa uu ku abaalmarin doonaa bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa fii butuuni haadihi alancaami xoolahan calooshooda waxaa ku jira khaalisatun wuxuu u badhax tiran yahuu gaar u yahay lidukuurinaa labkayaga kuwayaga ragga ah wa muxaramun waa laga xarimo waa ka mamnuuc calaa aswaajinaa haweenkayaga iyo dumarkana waa loo diido waa ka mamnuuc wain yakun hadduu ahaado kaa caloosha xoolaha ku jiraa meytatan baktina fa hum iyagu fiihi meydkaasi shurakaa kuwa wadaagaya weeyaan oo rag iyo dumar waa ka dhaxeeya alla waxa uu yihi sayajziihim wasfahum sayajziihim ilaahay waa ku abaalmarin doonaa wasfahum ay jazaa'a wasfihim daalik tilmaantoodaas ay waxa weeyaan xoolihii badhna ay xalaal ku tilmaameen badhna ay xaaraan ku tilmaameen abaalkeeda ilaahay waa ka abaalmarin doonaa waayo innahu ilaahay xakiimun kii xikmad badan weeyi caliimunaa cilmi badan qad khasira alla ilaahay dhab ahaan waa khasaareen alladiina kuwii qataluu laayee dilay awlaadahum ubadkooda dilay safahan liajli safahin caqli xumo darteedna u dilay bikayri cilmin ay mutalabisiina bikayri cilm cilmi la-aan iyagoo ku dheehan oo waxaramuu xarimay maa rasaqahum allahu ilaahay wuxuu ku arsaaqina xarimay oo naftooda u diiday wuxuu alla u xalaaleeyey iska xarimay iftiraa'an liajli iftiraa'in been abuurad ay been abuuranayaan darteedna sidaa u sameeyey cala allaahi alla ay ku been abuuranayaan qad dalluu waa lumeen kuwaasi wamaa kaanuu manay ahaanin muhtadiina kuwa hanuunaya oo dib u soo laabanaya may ahaanin wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online